kulley iyo kolleyba sharaf aad iyo aad uweyn baynu la tahay in intaasoo wasiiray halkan iskugu yimaadaan galabta oo ay isku aaminaan dalkan oo in badan loo haystay inaan la tegi karin waxaanay calaamad u tahay in dhibaatooyinkii dalkan soomaaliya ka taagnaa gaar ahaan amni daradu ay soo soo gabagaboobayaan waxaanan isku dayeynaa si weyn iskugu dayeynaa dadaalkeedana ku jiraa in shirkaasi si fiican u qabsoomo shakina nagama jiro in aan kartideeda leenahay maanta in shirkaa iyo mid kasii weynba halkan muqdisho lagu qaban karo
wasiir muddo dhowr iyo labaatan sano ah shir heerkan oo kale ah muqdisho laguma qaban sidaad sheegtayna waxyaabaha ugu waaweyn ee looga maagayey waxaa ka mid a nabadgelyo darrada halkaa ka taagnayd marka hadda qudheeda waa ognahay marar badan madaxtooyada xataa lasoo weeraraa saldhigyada ciidamada dowladda ciidanka amisom ee nabad ilaalinta xaruntiisa baarlamaanka marka sidee ugu dhiirateen waddamadaasise isugu aamineen hadda in ay shirkaas ka soo qayb galaan
otasaad sheegta weeye muddo dheer ayaa waddankan aan shir weyn oo sidan oo kale ayaa wax u dhowtoona aan lagu qaban mar mar walbana waxaa laga turjumayaa xaalka markaa taagan wadciga markaa taagan ayaa laga turjumayaa markii ugu dambeysay shir igaad a lagu qabto waddankan waxay ahayd baa la yidhi kun iyo sagaal boqol iyo shan iyo siddeetankii ay ahayd baa layidhi markaana xataa wasiirada maanhe wasiir maanhe ka hooseeya ayay ahayd waxaad og tahay shirkii ugu weynaaye soomaaliyada laga qabto wuxuu ahaa kii oo a u da oo iminka a u oo halkan lagu qabtay kun iyo sagaal boqol iyo afar iyo toddobaatankii wixii intaa ka dambeeyey wax weyn halkan lagu qabtaa waa iska yaray igaad mar baa waxay yimaadeen laba kun iyo lixdii bay yimaadeen jowhar oo ay maalin joogeen markaana umay dhammayn laakiin muqdisho oo ay markaa kuma kari waayeen maanta way yimaadeen hordhaxoodii baa yimi intii kalena galabta ayaan filayna arrinta waxa weeye ka turjumaysa waxa weeye dalalka igaad waa dalal halkan degan waa dalal dad dalkan gacanta haya waa dalal dhibaatada soo martay iyo tay ku jiraanba la qaybsanaya oo xaqiiqsaday in soomaaliya haddii aan dhibaatada laga saarin mayaguna aanay kollaba xaqiiqin karin horumar marka iyagoo halkan jooga daraaddeed ayaa waxay isla go-aansadeen berigii u dambeysay kushari nairob kushari addis ababa waxay isla go-aansadeen muqdisho ma ku qaban karaa shayka soo socda haa baa la wada yidhi haddii sidaan imkaa u socdaan soomaalida u socoto waa lagu qaban karaa baa la yidhi marka xaqi xaqiijintii operationalizationkii taas ayay tani tahay noo muuqato maanta in nabad nabad nabadgelyo daro weyn oo naga maanacaysa inaan shirka qabano halkan ka taagan tahay marka iyagoo xaqiiqsaday taas daraaddeed ayay ugu soo gilgadeen waxaanan filaynaa baqdi weyn nagama hayso in shirkan si fiican u hirgeli doono qaar kaleo ka waarweynina iman doonaan
kaas wuxuu ahaa wasiirka arrimaha dibadda soomaaliya cabdiraxmaan bayle oo shirka